Ilyas Cismaan Lugutoor oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk ay burbureen dalka intiisa badanna ay qabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in magaalada muqdisho ay halis ku jirto laba kontarool ee laga soo galana ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk ayuu u jeediyey inay ka shaqayso sidii ay u difaaci lahayd magaalada caasimadda ee muqdisho iyaga ka maamul ahaanna ay ka shaqayn doonaan danahooda gaarka ah waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaannu ka shaqayn doonnaa danaha iyaga waxaan ka shaqayn doonnaa puntland feres dowladdii soomaaliyeed waa ka xunnahay inay guuldaraysatay in labadii kontarool afgoye iyo balcad ay shabaab iyo xagjir joogaan inay ciidamadii soomaaliyeed la dhisayay muddada dheer la burburiyo lagu baabi'iyey annaga waxaannu ka shaqaynaynaa oo laannu ku ogyahay danaha puntland waxaa laannu ku ogyahay danaha puntland waxaannuna leenahay dowladda soomaaliyeed ku mashquul cadowga ee maanta dalkii xooggiisii qabsaday inaysan caasimadda qabsanayo dalka intiisa kale siyaasiyiin kala duwan ayaa sidan oo kale dhowr jeer oo hore u sheegay dowladda federaalka inay ciidan ahaan iyo dhan walba ay u burbureen